أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dagaal khasaare dhaliyey oo maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray gudaha magaalada muqdisho iyo faahfaahinadii ugu dambeeyey ee dagaalkaas ayaad maqli doontaan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo la sheegay in ay digniin culus u dirtay xasan gurguurte una sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay geli doonto marxalad halis ah haddaba maxay xambaarsan yihiin digniinahan cusub maxaase xilligan ku soo beegay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan jilba culus ka mid ah siyaasiyiinta murtadiinta oo ku dhawaaqday xisbi cusub iyo musharaxa ay ku wajihi doonaan madaxa kooxda riddada iyo maamulada ashahaadla dirirka ah ee puntland iyo jubbaland oo shir ku soo xirtay magaalada nairobi maxaan ka naqaanaa cudurrada ku dhaca dheefshiidka sidee looga hortagaa maxaase daawo iyo xal u ah cudurradaasi halista ah ee bini'aadamka ka haleela dhanka dheefshiidka warbixin ayaan idinkaga haynaa mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay oo ka qaybgalay xaflad ay ku qalinjabinayeen afartan arday oo si wanaagsan loo baray farta iyo akhriska barnaamijka ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa la sheegay inay digniin culus u dirtay xasan guurguurte una sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay geli doonto marxalad halis ah haddaba maxay tahay marxaladaasi maxaase kusoo beegay xilligan qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo digniin culus u diray xasan gurguurte kuna hanjabay in uu qaadi doono tallaabooyin jihawareer siyaasadeed ayay dhex maquuranayaan madaxda ugu sarreysa xukuumadda muqdisho wakhti uu gabaabsi sii marayo muddo xileedkooda dowladaha reer galbeedka ee sida dadban u gumaysta soomaaliya ayaa bilaabay in ay cadaadisyo toosa saaraan hoggaanka kooxda villa soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa amaro culus duldhigtay xasan gurguurte waxaana la faray in uu la yimaado qorshe cad oo dhanka siyaasadda ah uuna isku diyaariyo doorasho ay aqbalsan yihiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah digniintan oo washington ay xasan sheikh u soo marsiisay mid ka mid ah taliyayaasha sirdoonka dowladaha geeska afrika ayaa dhigaysa in wixii ka dambeeya bisha diseembar ee dhammaadka sanadkan uu madaxweynaha xukuumadda muqdisho siyaasad ahaan isku dhiibo haddii uusan sidaas samayna uu wajihi doono hubanti la-aan maraykanka ayaa fariintiisa digniinta ku caddeeyey in ciidamada shisheeyaha afrikaanta ah aan loo hayn dhaqaalo dheeraada islamarkaana wax badan isbedeli doonaan haddii xasan gurguurte uu ku adkaysto doorashooyinka halka dhinaca ee uu abaabulayo ilaa wareedyo ayaa sheegaya in degniintan ay walaac hor leh ku abuurtay hogaanka xukuumadda muqdisho oo ka walaacsanaa khilaafka ka dhexeeya madasha isku magacooday samata bixinta iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada dhinaca kale magaalada nairobi waxaa kusoo gebagaboobay shirar ay lahaayeen mucaaradka samata bixinta jubbaland iyo puntland waxayna ku dhiseen guddiyo farsamo oo soo diyaariya gole wadajir ah oo ay ku dhisi doonaan magaalada garowe kaasi oo cadaadis siyaasadeed saaraya xamse bare iyo xasan sheikh waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasiyiin xilal kala duwan soo qabtay oo samaysay isbahaysi ka dhanaa gurguurte siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ashaahadala dirarka ah ayaa shir ay isugu yimaadeen ku shaaciyey in ay ku midoobeen hal xisbi siyaasadeed oo ka dhan ah kooxda gurguurte siyaasiyiinta kulamada yeeshay oo ay ka mid yihiin cabdi faarax shirdoon iyo fahad yaasiin iyo xubno kale oo xilal ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ku dhawaaqay in ay ku midoobeen hal xisbi siyaasadeed oo ay ugu magacdareen midowda haybad qaran waxay sheegeen in uu dalku wajahayo xaalado aada u liita oo ay ka mid tahay dhaqaale burbur waxay shaaciyeen in xisbiga cusub ee ay ku midoobeen uu musharax madaxweyne u yahay cabdi faarax shirdoon oo intii u dhexaysay bishii oktoobar labada kun laba iyo tobankii ilaa diseembar labada kun saddex iyo tobankii soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ee kooxda riddada dhowaan ayay sheegeen inay muqdisho ku qaban doonaan shirweyne ay ku shaacin doonaan musharaxnimada saacid isbahaysigan ay ku midoobeen siyaasiyiinta xilalka kala duwan soo qabtay ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli uu gurgurtee wajahayo cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal khasaare dhaliyey oo ciidamada xukuumadda muqdisho ku dhex maray banaadir dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada xamirweyne ee magaalada muqdisho iyadoona xooga dheeraad ah laga helayo iska horimaadka ciidamada uu dagaalku dhex maray ayaa waxaay si gaar ah kaga tirsanaayeen kuwa minishiibiyada ee qaadaa lacagaha baadda ah iyo kuwo kale oo uu watay gudoomiyaha degmada xamarweyne labada dhinac ayaa waxay isku qabsadeen lacago baad ah oo ay ka qaadayeen dad rayid ah oo guri ka dhisanayay gudaha degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho wararka ayaa intaasi ku daraya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka dhex maray maleeshiyada kooxda gurguurte walow aanan la helin inta uu la egyahay xubintiina cabdulwahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaan ka naqaanaa cudurrada ku dhaca dheefshiidka sidee looga hortagaa maxaase dawo iyo xal u ah haddaba qodobkaasi waxaa warbixintan inooga diyaariyey cabdulqaadir rabbaani
dhagaystow ma isleedahay warbixintan aad bay kuu qusaysaa mase jirtaa in adiga iyo dhakhaatiirta in badan aad isku maandhaafteen xanuunkaaga dhanka caloosha ah farmashiyaashana aad ku kala xanaaqdeen markaad dhowr jeer kasoo iibsatay dawooyinka kala nuuca ah ee aada u arkaysay in ay xoogaa kaa yareyn karaan xaaladaha gaaska iyo wixii la xiriira haddaba macluumaadkan maxaa kaa anfacaya sida ay qoreen daraasadaha caafimaadka kuna warameen khubarada iyo dhakhaatiirta caafimaadka waxaa caalamka dhibaato ku haya xanuunada ku dhaca dheefshiidka oo ay keenaan jeermisyo kala duwan oo caloosha ka soo gala afka kuwaas oo kusoo gudba cuntooyinka aan isticmaalno islamarkaana keena xanuuno badan oo ay ka mid yihiin gaaska iyo noocyadiisa xanuunada ku dhaca xamiitida kuwa ku dhaca ganaca mandhicirada iyo dhammaan urkujirta oo idil wargeysyada ka faallooda arrimaha caafimaadka ee cleveland clinic science direct healthline irinwell iyo kuwo kale waxa ay dhammaantood daraasado kala duwan oo ay ka diyaariyeen xanuunada ku dhaca dheefshiidka waxa ay siyaabo kala duwan oga hadleen xanuunada ku dhaca caloosha iyo noocyada bakteriyo kuwaas oo sababa xanuuno halis ah oo nafta khatargelin karta waxaana daraasadahan caafimaadka ah oo ay sameeyeen hay-adahan ay ku sheegeen sababaha ugu badan ee xanuunadan inay ka dhashaan cunooyinka aan caafimaadka lahayn iyo dawooyinka sida qaldan loo qaato ama loo isticmaalo iyadoo aan lagala tashan wax dhakhtar ah ama kalkaaliya caafimadeed xagga dawooyinka ee saameyn kara dheefshiidka waxaa ka mid a kaniiniyada loo yaqaano ibibrovin asbriin kuwaas oo keena in ay dhaawac gaarsiiyaan gidaarka caloosha ama sababo boog calooleed waxaa sidoo kale ka mid a antibiotics kuwaas oo burburiya bakteriyada wanaagsan ee ku jirta caloosha shubanna sababi kara sidoo kale dawooyinka sokorta lagu daweeyo iyo beer subaga dhibaatooyinka dheefshiidka ayay qayb iyaguna ka yihiin miisaanka badan ee qofka wuxuu cadaadis saaraa caloosha islamarkaana waxa uu sameeyaa riixid halkaasna waxaa ka dhasha nuuc ka mida gaaska ah ee loo yaqaano gaas reflex dhaqdhaqaaq yari iyo calool istaag ayaa ka mid a saameynta dheefshiidka sidoo kale waxaa saameeya dheefshiidka sokorowga ama diabetiska waxaa loo yaqaano kaas oo keeni kara calool istaag ama gaabis mandhicirada ah daraasaduhu sidoo kale waxay tilmaamayaan in xanuunka thyrod disiiska loo yaqaano uu saameyn dheefshiid isaguna uu sababi karo kaas oo loo qeybiyo labo hyberthyrodism waxa ay yidhaahdaan oo markuu kacsan yahay sababi kara shuban hyberthyrodism markuu hooseeyana sababa calool istaag iyo sidoo kale dawooyinka loo yaqaano calcium blockris oo iyaguna oo iyaguna qayb ka ah saameynta dheefshiidka haddaba caloosha ay ku dhacayaan intaas oo dhibaato ah maxay inoo qabataa ama ay ka shaqaysaa doctor khaliil ibraahim oo ka mid a dhakhaatiirta cudurada guud ayaa inoo sharaxaya shaqooyinka kala duwan ee caloosha inoo qabato طيب أول شيء أبغاك تعرف أربع أشياء أو أربع أعضاء في جسمك بوظائفها على عجالة المعدة وال waxaan soo qaadanaynaa ilaa iyo afar xubnood oo muhiim u ah jirkeenna oo ku wada jira uur ku jirta waxaan ka bilaabaynaa caloosha beerka xamiitida iyo ganaca waxa ay dhammaantood soo daayaan dheecaanada ka qayb qaata burburinta dheefshiidka shaqada ugu muhiimsan ee ay caloosha u qabtaan waxaa ka mid ah burburinta cuntooyinka burburinta borotiinada iyo nuugista macaadinta sida calcium magnesium iron ama birta waxaa loo yaqaano sidoo kale shaqada ugu muhiimsan ee ay qabato caloosha waxaa ka mid ah waxay sidoo kale dishaa bakteriyooyinka muuqda ee caloosha soo gala iyo kuwa ilmo aragtada ah sidaa darteed qofku waxa uu u baahan yahay in calooshiisu leedahay dheecaano awood leh oo isku dheelatiran waxaana looga baahan yahay b h-ka caloosha heerka ugu fiican waa in uu ahaadaa hal ilaa iyo saddex oo haddii caloosha dheecaanada ku jira farta la geliyo waa in aysan waxba soo raacin haddaba ogow haddii aysan jirin dheecaano ku filan caloosha ma dhacayso in neerfuhu beerka fariin u diro si xamiitida ay u soo dayso maadada safraawiga amaba dheecaanka cagaaran ee xamiitida maadadaas ay soo dayso xamiitida waxa ay jirka ka caawisaa burburinta subaga ama dufanka iyo nuugista faytamiinada sida a k d e iyo sidoo kale saacidaadda dheecaanada amino icidiska ee badka qaba haddaba haddii aan la soo daynin dheecaanka xamiitada waxaa dhacaya dibiryo ashitooyin iyo calool istaag haddii caloosha dhibaato ka jirto waxaa badanaya aashitooyinka keena in qofka dheecaano kulkulul ku soo laabtaan ganaca ayaa sidoo kale sii daaya dheecaano uu wax ku burburiyo ganaca ayaa sidoo kale sii daaya dheecaano uu wax ku burburiyo dheecaanada ganaca iyo xamiitida lama soo daayo haddii ay yar yihiin b h-ka dheecaanada caloosha sidaa darteed cuntadii waxay ku soo laabanaysaa dhuunta qaybta hunguriga markaas waxaa bilaabanaya digtore waxba iga degi maayaan xaaladda waa ay ugu adag tahay sababta arrinkaas keenaysaa waxay tahay in cuntadii aan la burburin isla markaana aysan caloosha ku degin marka caloosha ay sidaas noqoto afka calooshae raashinka ka soo galo wuu furmayaa waxaana dhacaya in cuntadii dib ugu soo noqoto hunguri mareenka aashita badan oo ku soo noqota hunguri mareenka kadib waxaad qaadanaysaa dawooyinka gaaska si ay u degaan cuntooyinkii من الجانب الايمن هذه كلها علامات احتقان او مشاكل في المراره طيب البنكرياس ابغاك تعرف عن البنكرياس اشياء بسيطه البنكرياس يؤدي وظائف كثيره في جسمك اتكلم عن الهضم فالبنكرياس ينتج الانزيمات الهاضمه اللي تساعد على هضم الاكل في انزيمات للنشويات في انزيمات للدهون في انزيمات للبروتين كلها انزيمات هاضمه فعندنا المراره مع البنكرياس يفرزوا انزيمات تنزل على الاكل فتحاول انها تهضم وتكسر الاكل dhegaystow halkaas waxaa ka jira qaladaad caafimadeed oo qaar ka mida bahda caafimaadka ay geysanayaan dawooyinkaas waxaa loogu talagalay xaaladaha qaar ee maahan kuwo mar walba uu qofka isticmaalo haddana waxaa la arkaa qofkii oo isticmaalaya dawooyinkii gaaska in uu yidhaahdo iyaga ayaaba gaaska igu sii kicinaya waa risaalo ku socota bahda caafimaadka waa inaysan daweyn calaamadaha balse ay daweeyaan xanuunka asalkiisa haddaba xalka muxuu noqon karaa iyadoo aan la aadin amaba aan la raadin dawooyin kiimika ah waxaan soo qaadanaynaa khalka tufaaxa haddaba muxuu yahay khallu tufaax waxaa inoo sharaxaya doctor maazin asaqa oo ah khabiir dhanka caafimaadka ah ماذا يفعل خل التفاح؟ خل التفاح ينظم عملية هضم الدهون في الجسم. هذه الكلمة العامة تحتها يندرج أمور كثيرة.
muxuu sameynayaa وهي khalka tufaaxa التي تعرفونها wuxuu qabanayaa جميعاً.
shaqada burburinta ينظم raashinka السكر wuxuu من nidaamiyaa خلال ماذا؟
sokorta تنظيم dhiiga الدهون.
iyadoo sababtu tahay وأنا في nidaaminta فيديو dufanka سابق عن sidoo جرثومة kale wuxuu المعدة isku dheelatiraa كانت من dheecaanada ضمن caloosha iyo الوصفات، ximiitida آه، sidoo kale wuxuu التي nidaamiyaa وضعتها kolestaroolka هناك jirka هو sidoo kale wuxuu استخدام gubaa الخل.
subagga dheeriga ah ee jirka yaynan iloobin sidoo kale khalka in badan oo ka mid ah dadkeenna waa ay ka warla-yihiin sidoo kale wuxuu dilaa bakteeriyada sababta gaaska ah ee loo yaqaano h bylori إذا هو يقتل البكتيريا آه، الضارة لا سيما الاتش بايلوري.
sidoo kale doctor khaliil ibraahim ayaa mar kale waxa uu ka hadlayaa faa'iidooyinka khalka tufaaxa
خل التفاح خل التفاح يساعد على انه يزود احماض المعده فزادت احماض المعده زاد عندك الهضم وزادت عندك الرسائل العصبيه للمراره وزادت عندك الرسائل العصبيه للبنكرياس عشان يهضموا لك اكلك ديسكليمر khalka tufaaxa wuxuu siyaadiyaa dheefshiidka caloosha isaga oo saacida dhammaan qaybaha ku shaqada leh burburinta raashinka soo gala caloosha iyo fariimaha la xiriira neerfaha haddaba qaado khalka tufaaxa bil wax ka yar ayaad kaga bogsanaysaa xaaladda la xiriirta caloosha انا في هذه الحلقه ذكرت كل الناس اللي ما يقدروا ياخذوا خل التفاح وش علاجهم علاج في اقل من شهر في اقل من شهر تمام تقدر تاخذ sidoo خل- kale doctor axmed al-khatiib oo ah khabiir ku takhasusay dawooyinka ayaa isaguna waxa uu sheegay in khalka tufaaxa marka laga soo tago fawaa'idda uu u leeyahay habdhiska dheefshiidka sidoo kale uu faa'iido ama xal dawo uu u yahay qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca maqaarka iyo sidoo kale in uu saxo insuliinta jirka wareegga dhiigga iyo fawaa'id kaloo badan طيب السؤال اللي بعده او الجزء اللي- التالت في الحلقه فوائد خل التفاح ايه هو فعلا بيفيدني في التخسيس ولا هو كلام ولا هو ايه ايوه فعلا خل التفاح هيفيدك في التخسيس عن طريق حاجتين اول حاجه ان هو هيحسن لك الهضم فلما هضمك اللي هو بيت الداء بيت كل حاجه يبقى كويس كل حاجه في جسمك هتبقى كويس امتصاصك للعناصر الغذائيه ال- الكتير جدا هيبقى كويس تحسين الدوره الدمويه هيبقى كويس والدم هيجري في- في في عروقك فده بطريقه غير مباشره هيحسن حرق الدهون وفي طريق تاني اللي بيشتغل بيه ان هو اصلا ليه تاثير مباشر على الدهون مع طبعا النظام الغذائي يعني مع النظام الغذائي ومع الرياضه عشان ما حدش يقعد ياكل محشي و- ومكرونه وينام ويقول لي انا باخد خل التفاح وما خسيتش انت مش هتخس انت كده ugu dambayntii dhegaystow ha qaadan dawo aan dhakhtar kuu soo qorin ama aadan kala tashan kalkaaliya caafimadeed
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qalin jebinayeen afartan arday oo si wanaagsan loo baray farta iyo qoraalka xafladan ballaaran oo ay afartanka arday uga qalin jebinayeen mu-asasada alqalam ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana munaasabada kasoo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada sida mas-uuliyiinta wilaayada gobolka ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda qalin jebinaysa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام اخواني ما مهدي عن الله مسلمين دكي ثم حدنا هني كلمي بيت كان شرفت الله مع كامل الله يسكن له ثانيا هذا ما مهدي عن انت حقيب قال حفلة او بلانتي ميل كله يريد يوين بالله علماء الله ثالثا هذا ما مهدي عن مكتب الدعوه qaybta mayba waa baay yaa mahadiyaana wakhtiga mayba iyo seen waalidiinta mayba waa ardaydan dhali juhdiga ha geliyeen ee halkaa mayba tiradii soddon siyeed laka sheegi haan hortin fidheen ee waana mayba juhdiga biyen arga haytan faylahaayti soddon siyeedka lisli surmo kakasa qoraal iyo lisuubi faylahayt laakiin wakhtigan saamaan way dareemi kor waayo naftirja fadhiga ka fadayan sadisa ay bara fadheeden ilaa hadda mayba inagu masquul iyo waxyaabo badan baahanyi markan yoon mayba mahdiyaan markan ka dambeeyte macallinkii juhdigan geli iyaalka mayba waa marxaladii araga haytan maylana jazaakallahu khayr aljazaa miisaanka sanaadka la keenka waayo macallinku may xasuusade inta fataradan jeertii hal maalama jeerta ilaa hadduuse xanuunsiyata koo jir intaas dhamay hayta waajibsi isu guda aawida ahayd masuubin geeki jirna inta ermay baa misku jiifana bal meela kuwaay jazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdija ikhwaani meelan kole wali ka dhiyahaysiinba araga haytan nicmi ilaahi subxaana wa tacaala inta la ahaado korta mayba waaha wala nasi sheegay mayba leereeyahe walaad arag diya karoon marka haddii minaha waalidiinta minaha ardadan dhali unaena maybuwaaha geeka farhad wiin ya ninyaala oo maybuwaaha muslimiintana minaha niikala qiibgaadahayaan ikhwaani markuu maybalena ilaahay subxaana wa tacaala inti wallan mahadi mahadno minaha nahan kooba korno marka sub ilaahay subxaana wa tacaala quraanjii ninka sheegahay maxadooje mina walanti laha ka kooba kormee وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها marka ilaahay subhanahu wa ta'ala suban in sheegay ikhwani ee markuu may balena oo meelaha tub wala yaal oo wadkan oo meena oo una dhalni kulay may buwaha naxariis wiin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo lan kama hadii kara ya taala oo macalinkaana nusuun meena juhdi iyo nay dadaal walbadan isuuna kabi insha allahu taala horta taas isimba aragahaytan in sheego man baahan idin may kale baan ka faa'iidaysaday culummadii meelaha ka fikirtay meelaha qaabkan inti ardadan yar yar wallan bara yoona may balana miisaankin iyo xasanaadkin ilaahay may buwaha maalinta akhirasiinka abaalmari meelaha walan hata afkun siinka erni walma siin taraan laakiin ilaahay oroodis diiban ilaahay siinka sii marka ikhwaani may balana nicmaho balla arag ilaahay subhaanahu wa tacaala aan kama hadaynan marka intaasiyaha ka gaabsada wabilaahi towfiiq intii ay socotay munaasabadii qalinjabinta afartanka arday ee ka dhacday degmada labaatan jirow waxaa munaasabada ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beeshahariin marka insha allahu tacaala maybaan uma hadyaana ilahi subxaana wa taala yaan uma hadyaana uma walaalihii oo nitay marka maybu ahaa ardada maamulka islaamigii reer gobol reer degmo iyo macalinkii ontay intan juhdi aha saari iyo waalidiintii antan markan tan yaale dhaleen oo horiib mana wal barshan diyaariyan bacd allahi insha allahu tacaala si uma hadaanan mayba samaynaa jazaakum allahu khayran asan lena runtii xaqiiqatan yaalkan hata dad badan liyaa banaayeen sax inhoobla ku fiiri runtii xaqiiqatan walmanaha arday laq arga jerniw waxyaabaha yaabka sheenow yo kumid ah tatankii ku dhowla lahayahayti maasha allahu hal eroy hob dhinila ku fiiroon haqiiqatan yaalkan bilaaw yaroogan haddama ilan diyaaryahay walbarashe lan diyaaryahay kitaabka ilaahay in bardaan lan diyaaryahay sunnadna ma maanti bardaan lan diyaaryahay runtii armoojo runtii farama ku qodan la rokor marka insha Allah taala may ba ardayn dirda rahmaanaha waalidiintii oo nitay ulaadan dhali iyo ne marka may buu ay maamulka islaamiga runtii haqiiqatan arantan had meel fayla marahayt hadii laakiin marka may buu hasaarow ku onayta marka yaalkan oo muasasatu muasasatul qalam hasaaras bis elay bil fiiri laakiin wal barshido kallan ka saabtan runta agiga tan marka may buha wal nisbiyan ya nagadaas tan ilaahay man armay balan baahanyaha marka maamulki iyo waalidiinti iyo malaaqidi in dhammaan la iska garabsada yaalkan hatan markan sidii onta manaha arday marka may buha maalan fayr londoor marka insha Allah taala arday lu muraaqabay lu warqaba runtii wal meelka jaru yaalkan may balan diyaariyahayaha kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala barada fadan kitaabka ilaahayna marka may buaha wal kitaabu alladhi man qama yaqra'uhu ka'annama khadaba ar-rahman bil kalimi هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع في كل مبهم saasoo kale runtii xaqiiqatan marka kitaabka ilaahay rumaadla subxaana watacaala haddii wal ammaano le runtii xaqiiqatan ammaantiis maha koobo korna marka may balan diyaariyahaya kitaabka ilaahay lan diyaariyahaya kitaabkaas ontay lan ala lanke barado oo un umoobaba limid ay lan ilaahay subxaana watacaala manaa hor surme ilaahay la hadali okee limid ay runtii qur'aankan waa wadadii onta ilaahay subxaana watacaala marka may bua arda dadjiyeyasiyo ama janaado iraalaashida ilaahay dadjiyeysi way qur'aankan hadag onatay unkuhaan way qur'aankan waa miisaan way lanki onatay marka qur'aan unkasaan lanki qur'aan unkasaan ee kasa runta haqiiqatan marka may bua shal'iyin marka jazaakum allahu khayran hasan lana وكثر الله أمثالكم ودخلكم الله في جنة النعيم ونحن معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaybihii dambe ee munaasabadda ayay mu'asasada alqalam ee ardaydu ay ka qalinjabiyeen waxa ay ku dhawaaqday natiijada ardayda islamarkaasina guddoonsiisay shahaadooyinkooda shahaadooyinkii iyo intimaylaaraayosi jaa'ize amase abaalmarinka ardayda silinka talagali maadaama yoona juhdi badan yoo sameeyeen insha allahu tacaala yaha koobo doonna waana mayba bii doonaa malaaqiinta isan aragaha hayta suldaankan horey ya dhiibi doonaan insha allahu tacaala ya bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala ardaydii magayaalsho weere ardayga koowaad anan weere wali buaha cabdiraxmaan xuseen cali cabdiraxmaan xuseen cali waa darajada almumtaaz haya arday waliba mayle shahaadadiis iyo maybaliya jawaa'izi dhiirigelin insha allah magaaja una sheegan arrimo eed muhiimka waa ka jaraan waalidyay isu furdo doonan iyo araga doonan insha allahu tacaala ardayga lamaana weero waliba ah cabdiraxmaan nuunow cabdinuur iqra ibraahim cabdiraxmaan waa darajada mumtaaz horey baan sheegay ardayda soddon ishan kumada waa mumtaaziin sida kumadeena waa jayid jiddan haya arday kalana weero waliba waa micraaj maxamed isxaaq micraaj maxamed isxaaq waa mumtaaza haya arday kalena weero waliba ah waa sundus aadam aadam sundus aadam aadam sundus aadam aadam waa darajada mumtaaza haya ardayd kalena weero waliba waa faadima macalim xuseen sayid waa mumtaaza waa darajada mumtaaza yaana insha allah haya arday kalena weero waliba maymuna sheekh xasan ibraahim maymuna sheekh xasan ibraahim waa yaana mumtaaza haya arday kalena weero waliba waa bahja maxamed ibraahim bahja maxamed ibraahim waa mumtaaz haya arday kalena weero waliba waa سندس حسن ابراهيم ممتازه عائشه شاه علي ضرور عائشه شاه علي ضرور وممتازه اسماء احمد علي اسحاق وممتازه هبا كلام ويري ان شاء الله تعالى صابرين اسحاق حسن صابرين اسحاق حسن وممتازه هبا ويري ان شاء الله تعالى اردايي ان كدنبيو ونصيبه معلم اسحاق نصيبه معلم اسحاق وجيد جدا ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abujacfar oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم markaan ka horraytama in mahadnagaane allah tabaaraka wa tacaala nasii nicmooyin fara badan oo unahan kooba korna lahu alxamdu fi luulaa waalaakhira bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala ma in mahadnageeya dhammaan dadka ha ku qiib galay xafladdan qiimaha badan ee degmada labaatan jirow masaajidka jaamaca lakagobadi oo laka gebagebaayahay geeka mu'asasadii alqalam faracja labaatan jirow dufcadii lamaad iyo hasaarta ka qalanjibiyahay tole ka gebagabaayahaya maylaha dhammaantiyo reganuqabada ee culimmada macallimiinta iyo bahda waxbarashada iyo tacliimta iyo ahlu haqaafaha iyo dhammaan dadkaha ku qiib galay maylaha jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza intaasay kadib ikhwaani fillaah ummatan ilaahay tabaaraka wa tacaala mayba andoorraday ka weeldhaday ummatulqalam iyo ummatulkitaaba ummad walqoraasa ma inka talagalna ani ummiyiin haadan dad walanka saana walan qoro korna walna an akhriyi korna ani haadan malanka tala galnee ilaahay subxaana wa tacaala mayba kuweelay ummad walna qorta walna akhriyida lanka tala galya ilaahay kuweel tabaaraka wa tacaala walaayada islaamiga ee baay iyo oo ku duulasa dabagal la sameeyey iyo imtixaamaad la sameeyey ikhtibaaraad la sameeyey laka sameeyey dhammaan goobaha waxbarashada gaar ahaan qaybta maktabka daacwada galanta ka hay sida dugsiyada qur-aanka baraakista iyo macaahidda iyo goobo kale ummati iyo bulshada walkabaradaas imtixaamaad laku qaaday oo ka saabsanaayey walqorowka iyo akhriska ka saabsanaayey iyo natiijadii xukubadii imtixaamaadkaasi natiijada xukubadii iyo oka salaya soo kadhasaasa iyo walaayada sanadkii hatahan oo dhammaaday sanadkii ku horreeyey hijriga yamay baa samaysay mu'asase la yidhaho mu'asasatu alqalam litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba mu'asasada samagaaja isinkaaraga haytan may buu ah mu'asasa lanka talagale aniya xaq qabtirto ama dhammaystirta baahidii walqorowkii walakriyowka hay ee lambaahana ay walaayada dhatiyaal ku dareemay gaar ahaan jiilka yar ee may la ra'ay u subo hakabiiri ummata muslimiinta hakabiiray walbarashada hor-an leh runtii qaybo kale farbar jaran oo maxwal ummi lankamaga dari oo gabdhaha muslimaadka ee ama magalka waweyn walnan akhrii korna walnan qoro korna lanka talagalani lakabara walakabara qaybo kumida maktabka dacwada galanta kaxay walaayada geebo jashay bedelan dhanka ku furanyin qaybo kamidana maktabka tacliimtii tarbiyada galanta kaxay meelo badan yaa ku furanyin insha allahu tacaala xeerar faylana marahayan ama mu'asasadan sagaar eh may walaayada anka talagalay anii lakadoboola baahadii hayti awlaadi yaryaray madi walbarashada lijey anii qur-aanka dhammaayan yo oo walnan akhrii korna walna aan qoro korno mararka gaarsho ama casharkii ii markaasi isweydiiyaasaba aan unugan walna aan akhri wal qoran dhanba aan akhriyi korna se walaa usa gorodow laka geli yani malan waxyoone tabacan mayn waxyoone walaaganse ka galan aad isweydiiyaas runtii cilladaasii markii habati yaa walaayada mayba gaadatay he mu'asasadan ane la fur mu'asasadan markii inka horreyti mayba samaynay insha allahu tacaala sabaahadaasii lin daboola ani macallimiin la raadiya oo qur-aanka kasaayan waana mujawidiin aana la raadi walna goro koran markii macallimiintii la heli tarafaylu una helni iyo dowro aan qobani dowradii yaa haayay wakhtiya socoti taqriiban muddo ku dhowaad lama balood ama lama balood bani dhammaatay ba'na farow iyo dowro lan haayay keliya macallimiintaasii may la baraayay qaabka iyaalkaasi yaryar wal qoro lambaro kor walna aan qoro koran walna aan akhriyo koran alqiraa'a walkitaaba sadadka lanka tacliimiyow lanka tacliimow lanka tadribe lanka tababarow intaas bese waa la baraayay may kale intaasi in ratay qaabka ciyaalka tacaamulka tacaamulka ciyaalka la dhagmow si la ogsoonyo macallimiinta may ka badana ani wal tumaano ciyaalka bugdhowaano dhabaateeyaan yaa idi eedanka badanaada jirtay laakiin asluub sahal ah oo bugdhowow iyoonaytow tumo unin baahanayna oo macaamale ani owlaado lakala dhagamo kora dhanaga kalena walbarashadii lamaahanayna laka dhammaystira kora asluubkaasi inay la baroonayaan la jirta بحمد الله تبارك وتعالى معلمين تترد هايتي oo weliba lama qaybood in iska jaraan magal iblaan ama baniid in banaad oo lama qaybood ku shal socdeen dowladii lama qaybood ku shal socotay isku macallinna haayeen macallinkeena macallin dir jazaahullahu khayran dowladii yahay maylka guulaysaday in macallimiin kifaa'ad kifaa'ad iyo faylata in la hasaara qaarna gabdha haayeen qaarna rag haayeen weliba qaybta raga badanaayeen qaybta raga ilaahay mayneen fududaayeen markan in mu'asasadan uu ka hergelin olan geebi walaayada degmooyinsha dhammaantiyo haddii lagu raaba hal degmo oo yacni asbaabo iyo duruufo gaar ay haayeen haddii lagu raaba dhammaan degmooyinka kale oo toddobada degmo walaayada ah hal mar amay ku horgelaynay mu'asasadaasay bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala isla sanadkaasi kun afar boqol afartan iyo shan iyo hal mar ku horgelaynay toban iyo toddoba ama toban iyo siyeed farac iyo hal mar isla furuntii waqti inas dhow yacni hal bal lama sida balood gudaajo iyo toban iyo siyeed farac oo mu'asasada lata iyo walaayada gudaaja laku furi laha ku bilaabo maqarka walaayada ilaa degmada unaxtageeka xafladda ka gebagabaayahaynu roogna degmada labaatan jir oo ah dufcadii koowaad marka markii hagalan jabiidi dhammaan dufcadii koowaad tumaisiyadda madrasa ahaayeen farac ahaayeen mu'asasada la hayti bixamdilaahi hawada galan jabiyeen markii ha qalan jabiyeen may haytee mucjiza oo runtii dadka dhanba may la arhay use eed iyo eed aan la yaaban maasha allahu la wada arri runtii walaayada gudaajana maxaasintii iyo wanaaja ka wada faafi bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala may in maleeyaya wakhtigii isuga haaye inta shahaado la siiyey oo ardaydii haayaha shahaadada la siiyey dufcadii koowaad oo horreeytay shahaadada la siiyey iyo may haayeena saddex boqol sagaalon iyo shan arday iyo shahaada alqiraa'a walkitaaba ayaa la siiyey muddada la haaya iyaalkaasi oo afarta boqol eh afar boqol oo shan unug dhamangaa muddada la haayi keliya may haytahe toddoba bilood bese wahay hoowal an rahaynba may an raha kore maalamihii walaalaha imtixaanka qaadayeen safarada ka jaran oo may buu ah degmadan madrasada kataalin imtixaanna ku qaada xafladna goobada shahaado la siiya haddana degmada kale lan kusii gudub danfaransigan dhexay may lanagada kore maalamihii furitaankii maalamihii xaflado laakiinse guud may buu ah tiradaasay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala tiro toddoba bilood dhaafti wiigmaka jarna ti wal dhaafeegna balasiya dad gebagaba laynagata way khatameylay runtii ardaintaasi la eg iyo shahaada la siiyey toddoba bilood gudaajo yaa xaqalan jebiyeen mucjizaadka marka eedlan la yaabay oo isagna goobjoogin haytan meel kastana saas oo haddana geeka goobjoogin haytan meel kastana saas hayti may bahay tahay unugii toddoba bilood kadib min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ani meel halaba la erhayo meeli halaba hoona langmay la erhayo isu qur-aanka xamaray xifdisan oo kale aan akhriyaa indareeriyay meeli kitaabka qur-aanka isu hakulabaha may buaha bilaabow ilaa xasbuka laku erawna unugaasay sidii fado qur-aanka weliba ka akhriyow saliiqi carabi macnaha meel lanka talagalay qur-aankana laka akhriyi mayba antaasay dheeraytay isan goobjoogin haytana xilligaasay haddana aragaasena ani asifaat iyo makhaarijta oo axkaamu tajwiid ah hataa iyaalka walaagili weydii ku jawaabaya meelan may ka jara qunni ka jarta meelan may ka jara shadi ka jarta meelan mada ka jara madu laazima ka jara madukada ee kan kan selanka dhawaaga way wiinaya kan xarafkan xarafkan selanka dhawaaga way yaraaya axkaamta tajwiidkana saasoo kale saasaan faa'iidaysadan weliba iyaal mayba ha ku baxay shajaaca leh oo hadalo koro ummata la hadalo koro unug todoba jar ah waxyaabaha cajiib tahay oo isin aragaasay mayba kumadahay unug todoba jar ah oo maybu ah khudbada iyo kelimaadku isu ka hadalow maybu ah langcaalima oo kale an hadalay maybu ah shajaacadaasi may ha ka baradeena owlaadda mu'asasada gudaaja wa tacliimtaas ha ka qaadadan bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala iyaalkaasay intaasay maybu ah lahabari oo juhdigaasay lahageli isin aragdan xaagna hata hortiinba fadhiyaan macnaaja mahayna juhdigaasay ini ullaha ka bari unug ulla ka taabadowma jar mu'asasadana waaba ka mamnuuc in iyaalka la tumo asal ahaanba waa ka mamnuuc iyaalka in la tumo macallimiintana jazaahum allahu khayran war ha ka tababaray waana tababarkii isuga hay tadbiiqiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalshu hibadii jazaakum allahu khayran marka may araga haytana geeka dufcadii lamaad ee degmada labaatan jaroo afartan unug haan hortiin fadhiyiwo oo shahaado la wada sii wada qalanjibiyan waana may maleeyay farxad nocogan ah waayahan anihan marna reer labaatan jarow jazaakum allahu khayran dufcadii horreytay oo toddoba bilood ku hor galanjabiiday iyo dufcadan hata galanjabiiday hoobal iska daramayna gadaaya toddobaatan iyo dhowr ardayana gadaaya may la socotaana dufcadii horreytay oo daradleha galanjabiiday toddoba bilood leh ha ku wareegtay iyo halka intiyo badan suuratul axqaaf iyo meelo ku sii sarrayta ani marahayan mayna shaani unug toddoba bilood gudaaje mayla raayuusa suuratul axqaaf marahay asbaabuja goroda kortan macna goroda kortan iyaalkaasi may baahayaal meeliyo deeren oo hataha dhaafeen iyo meeliyo aan deernana iskumadan akhriyaayaan macnaha hooba musaf haysadan marka mu'asasada alqalam runtii maysiin sheegaysa guud intii walaayada laha kabiiri mayba aan horseetay iftiin horle iyo aan horseetay dhagdhagaaga qoraalkii iyo akhriska ana walaayada eed iyo eeda lanku dareemahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala waana guul ilaahayna waafajiye subxaanahu wa tacaala runtii masaayaadka walaayada يانا كمدتا بحمد الله تبارك وتعالى إلهي أنك شكر يانا سبحانه وتعالى نوافج خير كسي وناقسي من إلهي ويدي سدانا أنني دائم ولا أنتون حيسنا ولكن نومقنا إلهي إني فضل يونا سي تبارك وتعالى marka may dardaarmay dadka waalidiinta aan dardaarmay runtii iyaalka ani guulaysadan kaalinta inka xoog badan may ka lahahe waalidka kale haddii aada ati haddii awka iyaab maysiin la dardaarmay iyaalkan juhdiga gaarka laha geli isin araga haytan ani lan dayacna ani waqti jalonku faa'iideey isan ballanta hayta mayba hayta iyaalkan sidii oyin ani maalin laka wareejiya qadiyadaasay ini insha allahu tacaala khilaaf iyo shaqaaga iyo dhibaato kale unku koyne lan hogaansanaado safayla maamulkan in la shagaytan maalinkana safayla lan la shagay insha allahu tacaala haddana dufcadii saddexdan in furma doonta isla degmada labaatan jirow gaar ahaan magaalada oo mu'asasatul qalam ah runtii labaatan jirowna waxyaabaha iyo gaaranka ammaananta ku madata iyo iyo maalin shooba jazaakum allahu khayran maalinka dufcadii horena ha saari dufcadagna ha saari maalin shariif maalaha jazaaka allahu khayran runtii juhdigii iyo dadaalka adbiya hayta ilaahay miisaanka xasanaadka kiin saara qaybta jumciyada antaba maylaha jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum kelimada intaasaha ka gebagabaaye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان